Wasaaradda Qorsheynta Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jubbaland ayaa qabatay shirka dib u eegista sanadlaha ah ee mashaariicda ay qabato hay'adda UNICEF ayna ka taageerto wasaaradaha Jubbaland, gaar ahaan wasaaradaha ka shaqeeya arrimaha bulshada. Shirkan oo uu si rasmi ah u daafuray Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jubbaland, Maxamed Weli Cali, ayaa waxaa markaasi ka qaybgalay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka, Gargaarka Haweenka, Arrimaha Gudaha iyo Biyaha. Ugu horreyn, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jubbaland, Maxamed Weli Cali, ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirka.
shirka marka wuxuu noqonayaa ajandihiisa in wax si wada jira isla xisaabtan iyo review loo wada sameeyo Ee, maxaa progress oon samaynay Ee, maxaa caqabada ama challenges oon hortaagan Ee, maxaa xuluul eh, ama solutions eh, oo loo samayn karaa caqabadaha jira saysan usoo noqon sanadka soo socda 2025 hadduu ilaa yidhaahdo waxaan rajaynaynaa marka wasaarad kasto inay presentationkeedii ay joodiso oo markaasi la ogaado shaqada ay qabatay hay-ad kasta ay joodiso marka waa forum kind of isla xisaabtan eh, wixii socday si fiicanna loo qabtay shaqooyinkii marka waxaan u rajaynaynaa eh, tiimka farsamada ee hawshan sii wadi doono in si qurux badan loo wada daadihiyo oo laga wada shaqeeyo Eh, waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa marka tiimka barnaamijka abaabulkiisa iyo casuumaadiisa qaybta ka ahaa waxaan u mahadcelinayaa inta soo ajiibtay ee maanta ayagoo maalin shaqa ay tahay xafiisahooda inta usoo xiray go'aansaday inay ka qayb qaataan qaasatan agaasimayaasha guud Ugu dambeyn, qaar ka mid ah agaasimayaashii ka soo qaybgalay ayaa markaasi ka hadlay wada shaqaynta hay'adda UNICEF ay la leeyihiin.
annagu haddaan nahay wasaaradda waxbarashada runtii si dhow ayaan ula shaqaynaa hay-adda unisef shaqadeedana shaqsiyan anigu waa horaan la soo bilaabay sagaashan iyo labadii oo kaleeto baan la soo bilaabay inaan kala shaqeeyo waxbarashada laakiin si official ah hadda anigoo mas-uul dowladeed ah muddo hadda dhow ayaan kala shaqaynayay intii aan kala shaqaynaynana runtii wax wanaagsan baanu ku aragnay oo waxyaalo badan ayay naga caawisay Een, waxyaalihii gaababka ahayoo jirayna in maaragtay laga soo kabto Ee, wixii kaloo cusubna hadda een, la isugu yimaado marka aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan ka soo qaybgalay shirkan waxaan rabaa marka inaan waxyar ka taabto waxyaabaha ugu muhiimsan ee nala qabata hay-adda unisef oo ay ugu horeeyaan arrimaha washka nutritionka iyo health serviceska intaa waxaa dheer in outbreakskana ay si deg deg ah ay uga qayb qaadato ayna ka jawaabto Een, waxaa kaloo jira in oo tababaro fara badan oo sare looga qaadayo een, tayada shaqaalaha ee unisef qayb aad iyo aad u ballaaran ay ka qaadato Een, intaana waxaa dheer arrimaha kambeynka iyo talaalkana ee qaybaha ugu ballaarana wacyigelinta iyo cold chainka inay aad iyo aad ay investment badan gelisay Een, taasna way ku ammaanan tahay